بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت فايل صاحب يلا كدواada barnaamijka kulankii idaacadda warsan magaalada baydhabo qodobadaysan ka dheega doontaan barnaamijka weliba dhegaystayaal intiinu ka guda jarnayo ku mid nagada doonane odayaalka dhaqanka iyo naymadabinaga kumeeldeerka ee koonfur galbeed ee soomaaliya oo kulanyo ka weelada magaalada tan baydhabo ee xarunta gobolka baay maya iyo kulankaas walyaabo inta badanba diiradda le ka saari waana iyo iskulawada hadale odayaalka iyo nay madaweynaga saas oo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan intiinu ka guda jarno walyaabo aysan ka dheega doontaan waliba kumada baarlamaanka waldoorade baarlamaanka insi hore wadan dooradan cod oo cad oo laanka oo murashaxga ee warbarbilanku adayg phoenix kalsemi english shalbadi weliba hoseeyaha xukuumada ee bulshada magaalada baydhabo ee gaar ahaan dhanka yonay siyaasadda huseyna haayarka xilliga marahayta la dareer weliba hoseeya kousiin oo ku waraysan arrimooyinka la xiriira xaalada siyaasadeed ee koonfur galbeed ee soomaaliya in isbedeliya ka kooyi doona doorashada koonfur galbeed yeedana sabab nagada doonaan xildhibaanadii muddo ka hor yoon beehan xamar kulonla ka taageerahay mukhtaar roobo cali abuumansuurna magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya iyada ku dhiidi may ku jaray in magaalada baydhabo ku dhowaad lama toddobaatan ka aragna baaburo ina tareeyaalka ay wadaan sokorta iyo naysaasoo kaleeta raashinkan tiskaleedba wasiirka gaashaandhigga deegaankan uu ka soo jeedaa baa layidhi askartiisii waa wax dadka baabi'inaya oo hadda tobanka maalmood magaalada baabuur loor sokora wadaan imaan saasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsantina ka guda jarna dhegaystayaal weliba aysan ka deega doontana uninasiinka hayne wadahadalladan dareer madaxda soomaaliya etoobiya iyona ilisariya iyona saamayntiiyada kaleta geeska afrika taligii saldhigga degmada hodan iyona madax kaleen weliba yoyin ahaanayo ka dhaawacmeen qaraxgii shalaytii magaalada muqdisho qaramada midoobay ee sukulul yadan ambaaraytay qaraxyadii magaalada muqdisho qodobadaas iyona qodobo kale iyo dhegaystayaal ka dheega doontaan intaynu ka guda jarna barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mar kale ka dhowaada saaxiib yaal barnaamijkiisa farsad ma ii doonanti na ka guda jarna maxamuud gaabsha mar kale dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsa magaalada baydhabo tumanka ballatumiyone koowaad labada kun tumiyone siyeedko qodobkan koreey waliba hooseeya kulanyo weeladan odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya kusimaaga madawiinaga waana guddoomiyaga golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekuna maye waliba usaahay kogeeko kudhihi madaxtooyada koonfur galbeed ee soomaaliya kulanka waliba usahay kuilbaabad hiranay markiisa dhamaadi waliba saxaafadda unkuwarbiye walaalin ku hadalay wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ugaasasan cabdi maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekuna maye iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya waxyaabaha maanta laga hadlay waxaa ka mid ah guud ahaanba arrimaha amniga sida la ogsoon yahayba kadib markii uu iscadilay madaxweynihii koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh qaadan xilkana uu ku wareejiyey gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxay isugu yimaadeen odayaasha iyo gusimaha madaxweynuhuba sidii guud ahaanba loo sugi lahaa amniga sida la og yahayba mararka ay marka ay dhacayaan isbedelada siyaasadeed guud ahaanba waxaa laga yaabaa in cadowga reer koonfur galbeed soomaaliya isagoo shaatiyo badan leh uu usoo gabado waanognahay inay dhibaatooyin badanna ka geysanayaan ayna qorsheynayaan in qaraxyo iyo dhibaatooyin badan bay ku sameeyaan guud ahaanba madaxweynuhu wuxuu kala hadlay dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyo odayaashaba in guud ahaanba ay amnigooda inta ay ku mashquulsan yihiin doorashada uusan khalqalgelin amnigana la wada sugo dhammaan dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya waxyaabaha kaloo laiska soo qaaday waxaa ka mid ah in doorashadu ilaahay idinkii sida ugu asiyaha badan ay u qarsoomi doonto maalmaha soo socdana la sheegi doono guddigii doorashada ee koonfur galbeed soomaaliya qaybtii iscadishay mooyaane qaybta kalena si toosa loo shaacin doono sida loogu talagalo qorshaha uu ahaana sida ugu fiican oo ugu wanaagsan doorashadu ay u dhici doonto odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliyana waxay sheegeen in doorkooda saliimka ah ee odaynimo ay qaadan doonaan doorashadana ay garab istaagi doonaan sidii aysan nabadgelyo ugu dhici lahayd iyadoo hagidda iyo hoggaaminta doorashadanna ay madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay yihiin hagayaasha doorashadan sida ay u dhacayso sida la og yahayba dadkeennu markay xaaladaha noocaana abuurmaan walaahow badan baa jiro waxaan rabnaa dawladnimadeennu inay jirto reer koonfur galbeed soomaaliya inay ogaadaan waxa meesha ka baxay inuu ahaa madaxweynihii afartan sano dalka hogaaminayey laakiin dawladnimada reer koonfur galbeed soomaaliya ay sideeda u jirto lana rabo haddii alla idmo iyadoo sideedaa in lagu wareejiyo madaxweynaha mustaqbalka la dooran doono waxaan ka codsanaynaa dadka reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna dadka reer baydhabo shacabka inay la shaqeeyaan dawladda kalana shaqeeyaan arrimaha amniga haddaan amnigeenna intaan dhinac iska dhigno doorashada aan ku mashquulno cadowgii ummadda soomaaliyeed gumaadayaashii dadkeenna haddana waxay diyaar u yihiin inta aan kala dhacsannahay inay dadkeenna haddana ay gumaadaan in lala shaqeeyo hay-adaha amniga sida briiska iyo militariga waan ognahay awoodda ugu weynoo maanta amniga magaalada baydhabo hayso marka amisom laga reebo inay yihiin briiska koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada qaranka soomaaliyeed in si toosa loola shaqeeyo waxaan rabnaa inaan dadkeenna u sheegno doorashadu waa ay dhacaysaa haddii alla idmo wakhtigeedayna dhacaysaa tichnicality iyo farsamada ugu hoosayso iyo siday wax noqon doonaanna biidni illaahi tacaala guddoomiyaha baarlamaankan ka sugaynaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya meel kastoy joogaanba mas-uuliyadda dalkan maanta iyagay saaran tahay waxaan ka codsanaynaa inay u midoobaan dawladnimadii aan soo haysannay meesha ay joogto inaynu hore aga sii dhaqaajinno qofna kalarkiisa midabkiisa iyo shakhsiyaddiisa lagulama dagaalami karo reer koonfur galbeed baa iskale koonfur galbeed cid walboo la doortaana waxay xaq u leedahay in lala shaqeeyo guddoomiyaha baarlamaanka ahna xusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu xaqiijiyey in maalmaha soo socda berito masaa dambe lasoo magacaabi doono guddigii ka dhinnaa guddigii iscasilay ilaahay idinkii lana socodsiin doono broseskii doorashada waxaan codsanaynaa guddoomiyaha madaxweynuhu uu codsaday baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya inay deganaansho badan muujiyaan uuna sheegay albaabadu inay u furan yihiin cid kasta oo talada doorashadan meel wanaagsan in la geeya kala talinaysana baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya in har iyo habeenba ay u imaan karaan lana talin karaan uuna ogol yahay in talooyin badan oo dhinacyo badanoo loo keeno laakiinse waxaan xaqiijinaynaa doorashadii waa ay dhacaysaa goorta ay dhacayso ma toddobiiyo tobanka ama maalin iyo labana madaxweynaha ahna kusimaha madaxweynaha ka sugaynaa waxaan rabnaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya inay isdejiyaan isku aragti baynu nahay dawladnimo aan u soconnaa annagaa iskale koonfur galbeed cidna nagama laha gacanteenna aan ku ilaashanno wixii munaasib ah oo la qaban karana aan wada qabanno annagoo wada disheen
jaamacadda jubbada sare abarjuba university arle eberbati aba koos dhiyeela waaye ubur hoola daagaan ay idoodkii bartiyo la waaye maylan aane arle walan heli la waayo umudikanoolayti iritis eediday walan akhyaaryaw la waayo antaasmayn aaw ahaa ilmalan weydiyaani aqoonlaan iwiliba aqlo an shaqeeyana ilow maylanku ka baxay ini ilma la weydiyo lan aqalgaal jaamacadda jubbada sare aqoon weydisa arrajiride anka baxe iyo jinabi ekii tilmaamoy iidiyo ololxumuma ilmisaasamay ku dhaxala ankubatoy arlaada horandeer jaamada burdur tiiba taalo teedna biisheentiya jaamacadda jubbada sare oo horta baysan ku ogayteen aadi jaamacado iyo ili aqoontaha kuburqadaasi ya haddana ilmishee la biliyeeriyey ustaadadii la kordhiyey deer jaamacadda abar juba abar juba university intiha ku qalinjibiidi umuddo aan ficina aqoontiyo welan bogi adiina unku baaqato deer jaamacadda abar juba sidii bartijiirkii hanmeeli jaahilnimo aylanka dabi jaamacadda abar juba miitaro doorka ilmaga jaamacadda abar juba lakii baro wayba ku mid ahaa college of veterinary medicine oo afarsan ee college of agriculture science oo afarsan ee college of medicine and health science sida public health oo afarsan ee
iyo marxaalada eed siyaasadeed ee shal gediisa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee ku dareerta haddana weliba yooyin haanayo bulshada qoyaanada iyo nisaas oo kaleed dadka kale ee falanqeeya weliba yooyin haanayo siyaabo shalgediisiyoon ku hadlahayeen doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya abdi cabdo weli bowseeya gudoomiyaha guddiga siyaasadda golaha badbaadada koonfur galbeed ee soomaaliya weliba wasaayka waraysi nukulwelani armogasiti la xiriira ee dhanka yone marxaladda siyaasadeed ee koonfur galbeed ee soomaaliya ramaanixin runtii doorashada waa doorasho oo sida farsan ee busuday oo maalin un doorashada deegaanka koonfur galbeed oo runtii haddana naga dowladda doorasho oo xildhibaanada sii hore doordan sharahayo islayn deegaankan wikaamin kor inkastoo hoogaayad oo balalaas yani maalmoogi damba oo hakadiya galan kaasool xarig markiisa cabdilaaji madaxweynihii hore haddana guddoonkii wayna ku sugeeyaan in masax dhamaystira doorashada in kastoo yani musharaxiinta qaar obsi qaban oo eh in walxujiya oo dowladda federaalka inay gacan ka lehta marka runtii iyo walaa badan oo dadweynaha qaban jar laakiin way rajeene in guddoonka iyo guddishay iyo si oo xilkasnimada iyo ofisaalka jaro iyo guulda doonan waajibaadka dastuuriga
okay goradi iscasilaadii shariif xasan sheeg ciidan ee ka ciidan usoona ku tanaasulay musharaxnimadii tis iyona guud ahaanba xilkii madaxweyne isku dhaki saameynta leegyeeda ka kuweeladaasi doorashada
runtii horta saameyn weyna kuwaalisi mawali iscasilaad kiitis way daba socday iscasilaad way ku horeegtayba ero iscasilaad xubno oo guddoomiyi ku-xigeenlis guddiga doorashadii hoggeentiba iyo dhowr iyo tuman xubnood taasoo runtii jiban dhigtay shariif xasan wayle abasaday hal qof oo murashax ah oo ku tanaasul hamishay balse hakadka weyn way sheenay guddigan oo runtii sida lama filaanka in iscajiliyoodo musharaxiin qaar shahaadooyinkan khabra suuqin jadwalka doorashada na suuqin marka armoodasa iyo hakad weyn sheentay laakiin dad badan ma hadhawaayen si naftisna go-aan oo way gaadeen oo wacyi lhariir oo runtii eedan musayl
doorashada muuqata masana malayase in yada dhii doonto xilligii yeelanka talagalay
runtii degdega ilnagada waayo waktiga lambaahinya waa in guddigii laha dhamaystira habrac iyo waliyosheenayn runtii la araga khudbadaha murashaxiinta runtii diiwaangelintii murashaxiinta iyo runtii diyaar garow iyo iyo anbaahanta marka wakti badan ma baahan laakiin maadaama maalmo oo yani jadwalkii dhaxda ku bixin in maalmo oo marka in yarta labuu iyo iyo anbaahanta
maalmogaasayntii guddigaasayntii buhitaanka kiishay ololyaalka doorashada magaalada baydhabo iyo ku dareeraan intaasayntii oo dhanba sen iskala saamaxa kortase maskaxiyan markii lan fiiri in guddigaasayti walwalbiyo ka sameeyaan
runtii sheekada sheeko oo ciidan badan me laakiin way ciidan muhiimsana yani hufnaanta iyo iyo runtii kalsoonida oo murashaxiinta ka qaba habku walalan maamulow iyo sida doorashada runtii inku madax banaanta dhammaan yani saameynada oo yani kooci karo doorashadaas marka guddoonka iyo walaagashayn xaqiijin kor way rajeeyeen waajibaad iyo iyo gorda doona
dowladda higakiisha musuqmaasuqiyada wada se ahaan yeedan musuqmaasuqaasinti saameynka weeladaas rabitaanka shacabka
runtii horta dowladda ilaahi hadabte walcad oo musuq maasuq eh oo aan hadda shaqsiyan ana ka eedayow jara keliya baabuur laha biji iyo wayna sheegay in oo yani wasaaradda arrimaha gudaha dowladda wasiiru dowladiis bay runtii wasiiru dowlaha roogobshay degmaa laakiin habka owse inshaqayaa kirinta dowladnimadan runtii ee reer koonfur galbeed way taabeerta in qalad ku fahamsiyin dowladnimada mae shaksi rabitaan sheekiiliyow mae dowladnimada way waayaha waxyaaba asaasi ah oo social contract oo bulsho raale ka wada cirto iyo fuliisaas waay dowladda haddii la kooda wal shuruucda dawliga iyo qaanuunka yacni wadanka niyaala wal ku baxsan haddii sheenta oo rabitaan shaksi runtii taas walla aqbalo korme laakiin dowladda in maadaama dowladda federaal ay tao magaaladii kooc oo yacni hanaan oo kori joogta iyo doorashada kala hata runtii ana dhibman arayo
korjoogtadaasayti walyaabooyinka iyo qobadayan oo iyo sida gaarka dowladda dhexe lankubahanyamayat
dowladda dhaxalta ee arrimo farsamo oo doorashada keliya lankubahanya laakiin shaqada oo doorashada waa isku lahay guddiga doorashada iyo guddoonsho booliiska federaalka iyo booliiski oo oo yani nabadsuguda ciidamada interooga heer federaal ee runtii iyo dowladda yani siyaabo badan ee saameyn ka lehta laakiin dowladda ma in dadna aburida yani dadna oo favoran soo gada maya laakiin wali intaas anhayna oo oo amnigi la sugo iyo doorashadii yani hanaanka indiyaasha in dowladda eh, yani goobloobku haata wal mushkile oo oo yeelasa male Eh, ilaa haddana walaac oo oo dadka qaban oo yani dabtooda waxyaabo eh, oo horay dadka muhimka soo lay garama ilaa hadda walcad oo oo inta lahala fadheedi oo laleeyi yani sidii sidii sida hadda in hayna jarta dowladana way saaweeyey madaxweynaha hadda hogaamiyaha ee ee qodyo ka kooy oo xildhibaanan odayn oo nadiifa haddii oo oo yani si nidaamalan odayfa dushiiba mahdaafan waa islan oo siyaasi iyo murashax ay ahay laakiin madaas talada galanta kahay iyo ku awood badanayo marka haddii laanki xafidka markaas loo welisfadan soo geo dowladnimo mahe foodi la eradaasay oo dictatori iyo way la eray ee ee joofal laakiin mamalewana ee taariikhda oo koonfur galbeed afartii sana hamar iyo iyo iyo dowladnimada guud la farooba ee oo aburin salaysiisi mamaleyo dowladana way ku rajeey inay ee runtii casharadii hor walku barata oo ummadankan in horteena ee afar sana kale horteena mugde baarlamaan wal doorade baarlamaanka insi hore walan dooradan cod oo cad oo laanka oo murashaxga ee warqadilanku adayga siinaysa kalseemi in lakashalbaday damiis galan qaada dadweynaha ee maalma hore murashaxin gooni gooni ay way shaltaageer kor ku dib hal dowladood hal madaxweyne leh oo dadkana iska galbishaaban ininagadanga rajeyaan
baarlamaankii koonfur galbeed badanka kiisha waliba iyo muddooyinkii la dhaafay iyo jareena magaalada muqdisho taas ee ololigii guddigii doorashada xil saare iyo sababanka dhekan iyo naftiidiyaba xildhibaanka nidaasa maryo ambaanka dhekan shacabka kalsoone ka qaba koraana xildhibaanada iyo furyan rabitaanka shacabka ilaa haddiiba xamaryo seedan haruntii dowladii dhexe lanko casumay dowladii dhexena laka eedayahay iyo shaksiyaad gaarayeeda wadata
runtii ee dowladda dadkiiyo wedada way yani asal waay way maywel maamul goboleedyada iyo la kujaalan jiray ee xildhibaanada in la wadana ee ee xoog maydbadi xildhibaanada iyo diyaarada rahen wal wadi run waxa maran jiray wakiilaad iyo waxyaabi lahantay walo shaka ka jarmee taasna ololo oo oo murashax gaari dowlad wediti waan dowlad yeeba male una lambam wedana yani ilaa haddaana dowlad arkema aragna laakiin ee keliya wada unfadaan way waaye doorashada iyo juujuub ashkaas eh iyo odad oo la kashi wado oo diqadan lanteriya iyo yani runtii oo doorasho oo oo mugdi ka dhiyaasa iyo iyo ku hadal ahayn laakiin in soomaali gudaantiya laalushiga iibow dowladda hadda roogdaba ka qoysi ilaa haddana kafegeeda ee golasha wasiirada gacan fadhiisadahay heer kasta oo oo dawli ah oo oo yani oo yani hasaasi ana beesila gacansidayaa saasa duwal oo oo luuqad cad la sheego karo oo langna hadda andafiraan oo
akhuuna medical center of bilaash ee wa dhammaaday udur aytisa lahel akhuuna medical centera haddii kol eedan asriyay ama lunsugaana ay ka galnay akhuuna medical center axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadiiba aruursatay akhuuna medical center casri mishiimo ayu nooc daawo irbado aan dhammanayna isqabsho tayo leh ililan arooraw akhuuna medical center ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg inka aafimaadasa xarunta lakiinka diyaariyo akhuuna medical center edii madowta udur walii korkaaka jarab walkooko baare walkiin edaaye waana waykooka daawaye akhuuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkii oo ka neebsadeengu akhuuna medical center intiqii wado harunta yeelata mayba ku mid aha obd oo dhakhtarka fadheedow qayb ultrasound eh oo laka baaro waana laka ogaadow dhammaan udara ka dhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midhawaay fadhi qaybta umalasada qayb jiif
kulanlaka taageeraya mukhtaar roobo cali abuumansuur shacigelinkii demb waliba iyada ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba iyo qabanqaabiyeen ee dhallinyarada shilka diisan ee ka dhagan magaalada baydhabo iyana guud ahaanba deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya gobro waliba iyo ku hayaan mas-uuliyiin ku tirsan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waana qaar kumada mas-uuliyiinta sayti iyo nisaasoo kale dhallinyaradii oo goobta sayti oo ku hadalaya
eedaan ku faraxsano kuma kuwan oo sharaf ka badan oo safaylu lahaan abaabuliyo oo laka taageerayo muxtaar roobo taageeradaas oo dushadeedii aan ku dhiyoohayna dalka dibadiisa geed kudhiyaysa bulshay degmooyin oo gobolka bay ku kasana kudhiyahaysa in taa rawow ka taageerahay runtii sababto unmu taa rawow karani ama ka taageerahayno wali etaaha amni iyo cadaalad amni iyo cadaalad watalaan lan amni aan haysan cadaaladna aan haysan erashay uqdaday gobe meelay ku garan dianan malaya intiin dhan umeeleyka jartan hadila ilmadigi laha wada gaadi lan qabiilan daneeyane fadaana sidaa daraadiye may shardiine kunukun farxadile oo unuka kununi unooe taageerayaasha muktaarowo muktaarowo unalay mataageersaninin beledka dhan aan laga taageersinin wadanka dalkig iyo dibidaba walka taageersinin isina ogtig unina ogno warka masiika badyaw may diyaaranena amni cadaalada fi unu ku helaano diyaaranena un inti unu la jarno kolley ilaahay oo og lanki madaxweyne nagdo ilaahay usi meelantaana taas laakiin unina waynay dadaasha weydiiyaane sidii una lanki amni cadaalad unu ku helo fadli garashay kasirbu fadli lay weydiiyaana tan kale anu ku hadalaaw may buaha xildhibaanadu xildhibaanada koonfur galbeed way buwaa xildhibaano una nabadgelaayaan may ku codsadaane wali shacabka fadaayan intiin suubiyaan si micnaha shacabka ra-ishooyoo ka rahaan yoo galantiyoo malhaayo inkastoo walaliin ololeeye intay laleeyay un ma aaminsanin ilan kasi shaqsiintiisa iyo damiirsha inti damiirsha inti gadadaayan migmalayo xildhibaanada koonfur galbeed waayo nabyoobaba dhibaato badan ha mari ilaahay geeka maynayn dhambalay jibilqeedaba may haysane dimuquraadiyad may haysane meel micnaha geeka unutahasurugno ka hadalna geeroogna reewanana awal hor ahaantaba ma haysana ilaahay ama hadle runtii madaxweynihii hore ha dadaali walna ku dhimanaadan walna micnaha ha suubiyo walma suubina ha ahi korno daraadiya xildhibaanada koonfur galbeed may ku codsadaane codshoodii siyaan lanada lanki dantakiidiyo danta shacabkakii kujartankiyo siyaan ayaa ya ya ku rajeeyaan waxaan u joogna waxay tahay taageeridda sheekh mukhtaar roowo cali abuumansuur horsacdi waxaan rabno waxa waaye reer shabeellahoos haddaan nahnay amni iyo cadaalad qofka bini aadam waxa ugu horeeya uu rabo waa markuu helo amni wax ku xigan waa cadaalad labadaasna sheekh mukhtaar oo ballan qaaday hadduu ilaah yidhaahdo garabkiisaan nahnay waxaan kaloo ka dheehan kartiin sheekh mukhtaar qofkii ugu horeeyo shahaado qaata waay taasna waxaa ka dareemaysiin rabitaanka shacabka inuu wax u qabto sheekh mukhtaar uu rabo sheekh mukhtaar waa taageeraynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo madaxweynaha afarta sano soo socota koonfur galbeed soomaaliya sheekh mukhtaar roowo cali abuumansuur waayo niyaddiina khayr u sheeg tan xigta xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya markaan la sheekaysanin rabitaanka shacabka ay fiiriyeen sheekh mukhtaar roowo cali abuumansuur waayo iyagana waa naga balan qaadeen taasna waa ka filaynaa waad aragteen dal iyo dibid si loogu taageeray ay u rabaan rabitaanka shacabka sheekh mukhtaar roowo cali abuumansuur dowladda federaalka beesha caalamka kulli way arkeen taasna way dhaqangeli hadduu ilaa yidhaahdo wax dhaqangelinayo waa xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waktiga aada uu yaryahay xil galab waayo warka ma badinaayo keliya waxaa idin leeyahay cadaalad iyo amni waa haysataan waana sheekh mukhtaar garbaan ka gala madaxweyne ka dhiga hadduu ilaa yidhahdo maasintiisa
طيب تعبد فضي مركان دكتور فرحتن أشعرتي عنكهن ومتمل رأي إيه تنهرسل ما هايته oo horreysan rabitaan shabeel raay ku hortaga hayta oo intaasay dhoon inta dadkan umaaya aan weeraha mar raay odabo kusaabade gacan ku horeeyay waa baniaadamka inta badan way basharafay inaan ku suugaankan hay farmaajo ya qodobiya kusaabade kaas oo inshaala ulumi qatabi haddii una ila dhalinyarada digili milisla ama dhalinyarada oo soomaaliyeed digaarta gaar ahaan gobolladan koonfurta soomaaliya way fadaanayaan madiskooba iski la dooraday wayba ka dooranay shucuur u wanaagsan in dhalinyarada ahaanaya ma binaankan baan tanka ka sabtahaydi laakiin tan intiis wajigi unu kubadaanay hanankukurbana dowladiisu silata unuku fargeliyo odyahay unu dareemana fargelidiisu yahay kol shucuurhu uku dareemana markan qodobo oo antaabro wayba kumid eh iun oon hay jacaylkiin haka dhawayni oo una meel raay wajibkayla haka dhawayni usiniinka bedeli humaa dhalinyaradan oo geed is intaata ku aragaytan meediisa dadkaataka gudbiyahayan oo intun faracjadeero degaanka gobolladan koonfurtan dad filanka aburi farow way balanaha digilmirafle reew bulshiin dadka degaayan wayba sheegane iuna barbaartaan i barfasookaan i bilaantaan marna bartuuga meel raay kuu sheegana waybaantugu gudbiyey farmaajo in sheegay ana oo ka hadlo dhallinyaradan absho in dhallinyaradan ima almelray profesorada ima albilaantoka batuna goobsadaan laakiin se sharafta iyo wanaag iyo na nabaduleeda jooga taasa tusiyaan kankeed waa un iyo ogowti markaamada unka doorani taas eh in ada buugi ada melray jaamacadan kubadda kiinka koranaysa digli mara dhuhul ee dhuhula dabme ada tani taasi way balanaha buugi ad gidaakiintale hora marsistaete wayba melray muasadanas ahsan ma hata otti otti dhoma jarna kahorta hamarsiiso baraasa xaqiiqatan unmayba ogeyn intitan isku dhicin walla kase toona meel rayan dad oon hay deegaha ku jeedo olla kasaw ana laakiin nibada jeelna meel ray marra ayana qasarnay intun xumaan suubin tan kale sedi bointi beda taabadfade bointiga lamaad way baarlamaanka ka jara koonfur federaalka oo ku jeedan dowladda koonfur galbeed una noo socdan way barsin leha meelan meeliyaada may boona meel oonay ma ilaaliyahaynah qowlada suray afaaradan isku dhaaf xaqiiqatan wala daraada suubee u dhogna af ma ayna ka hadali in af soomaali ka hadlaysa malankaleed farmengeysa taaseen qodobkan kuwen oonay dastuurka mata oo ka jari oona nataabili huryo dastuurka maaf kajaab xaqiiqatan way basan lena waa shaqaysan reebo male hog lanka afkin diido maysan lana koraasiisi ka dhawasanaada isku jirjira hor aagayn jawaab kambirta ka dhawasana xaqiiqatan tankeedan sheego wayba lahadaley baarlamaanka koonfur galbeed ikhwaani unaa loojiyata xaqiiqatan kobunatan dheerahay raala weliba ma haya hees oo maya bilaa musica geeka dhan hees ma musica jarta silaa kujeediyahay baarlamaanka koonfurta raba waxaan sheegay isin oo maarsan un rabitaanka shacabka ma guraasanaysin rabitaanka shacabka waa gud anta rabitaan kale shacab jar rabitaan shacabkan isin hadii hortinka aragaytan kan hoog medan waytan oo rabitaan shacab ala jar ma jar manna may mesala xaqiiqatan oo raalaada hamaasad wiingay ahayd way fada inteen heestoona ka gemgebay oo digla mirasle inta digla degaanba mayoetimba malagii halaawe maskintiin rafaaday maalkiin dhamaaday mulkiin dhamaato mulkiin dhamaato mansuuha doorabo marligii adduunyo madigii la saaray maana misdayaasan medalii bilaamba min yarii min wiimba masuuho falaasan mansuuho doorado moorabun adduunyo magaartiin ku laabtana mug moorabun adduunyo magaartiin ku laabtana mugdin lan dhibaaso misaatiin indhiirtana misaatiin indhiirtana maana misdayaasana masuuho falaasan mansuuho doorado
uli reer shabeelaha hoose dhammaanteen sidun alow guji ma qarsadaano وجيه بوف متقرصدان أولي لما أكون ما وصلنا يلقابنا هرفاي كيف داني جبرت حبته أذيك حبه طبيعي حبهان شيخ والتاجر قصب واي لنك وإشارة وملك هذا الكاك الله بدر قال هذا بلاغي الفتاحة الجعلتية دبر شو معاويته من أيام الإنكسار بالتالي يا أها barashafaa ila gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose dhinaca maaliyadda lanka ah lankaan waaye hoo ana cayin iyo aragtaan dhinacaas iyo kugoydaa lahaadayaa may ha ku dhahay safarku may ha ku dhahay magaalada baraawul haaw afgoya ha mari xamara seedi diiro ha qaadi baydhawakoodu hoo ahaada lahayti in dalka nabadka jirto daafeeda ha maran lahay leebo ha marin lahay guur ha kaba daynuhay saasaan kawalahay maalinfuulkaa ka galanahay dee nabad ma jirto dee nabad ma jirto walaahi ninka ninka rabo ama ninka baa badiya may waayo geedka nabad waayo xildhibaanada koonfur galbeed xildhibaanada koonfur galbeed may ka codsadaaneen mar koowaad mar lamaay mar saddexaay mar boqolaay may ka codsadaaneen inaashe muktaar reerow dooradaana ka codsadaaneen dadka bershow markii dad marti qaadaan oo maaragtay musharaxiinta ku mid ah toban iyo shan qof iyo labaatan qof haseedahay dadka bershow markii dad marti qaadaan toban iyo shan qof labaatan qof haseedahay hooshaaka dadka marti qaadan iridda aragahaytaan soo maha marka raalli ahaada sheeqo taageerni mayda kale in la xishoone xildhibaanan ani uyiinho hajeeyaan lanqati xildhibaanshi inaa isu inteedoo fadeen inaa ku dhaadhicsiiyo mabda'a horumarinta bulshada inaa ku dhaadhiciyo la fadeen sheekha la reebo kora ma jirto hebeloo reebe iyo hebeloo arkaadeer may lahay webiyow ma ayaa koyta lugooga laaboy maayo waxa ku hurinto ay reebo kora ilaahle reebo kora sheeka kooyi insha allah biidni illaahi alkariim lan reebo koro male intaan shacab rabitaankii malankole reebee xamar isku fadhiyi buurto xamar le isku saarle reebee hoosaas i isina diisi malankacda indhiibahay ti xukun liindhiibahay may wilaayadaa dhan indhiibne may
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون بوشرا بروستو امبارجر براس مقايد هنغورد بوشرا بيجي بورا روايان boholahan aruursadaayaan berdi gaboofkaydan arigaw biilil mehergelaayo been foralini booli runga banka hasban dhegde bertii raashiinkaa kartay bulshoy kooya ku bulqaa karteebah raashiin buu hulay ma'e karyaw kanna kashalbariimeeya kookagaa bilaay hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhayshay bariime ambaaha naaytay weydiyaasi busraa ankaseedaa ku bulqaasa kooya walaalayaal bilcda ii suurada nadaafadda bedinshayii alaabtiyee si lahan suubiiba baahidii taberko gooyase raashiinshee hor lahasiinbaadheka woboobismiinku sugu doontana dharasba anka beega maasan run habbattii hay aragdeena bulshoy habahaa kooya busraa borosto ambarger brash ashidaya wayba ku helaasana borosto ii doora gegadoontoy shawaarmo doore ee ii shawaarmo sogaal eh doora faham oo sorol eh won ii og toonaliinka karayaana isgoogsi ada liyaabas malaygirili ii iskolobo firito ii safi hambegar oo shishal eh egbeger ii fish beger hambegar ii maisbegar islaash beger finger iyo zikin beger dhiniga quraa'ada ama afbilaawkana wayba ku helaasana dukhaan fuul bin
ganacsato kulanya kuwa lada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baise gwinyon waliba yoyin hanayo aan ku hadalen dhanka iyoonay in baabuurti sokortiya iyoonay saasokala raashinka qeybo shishaal gadiisan yeesheeneen magaalada baydhabo muddo toddobaadii iyo kaxan nebiyi magaalada waantan dhexayta magaalooyinka baydhabo iyoonay muqdisho taasoo iyo ka tilmaameen in yoyin hanayo xanibaada saytin iyo ka hayaan dadwadadan dharka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya waana qaarkumada ganacsatada oo harmoogasayti oo ku hadlaya
munaasabadan cabashada ah looga cabanaayo ciidamada dawladda wax badanaa dadkan xud ogaalka ahaaniy soomaalidu waxay ku mahmaadaa xud ogaal ayaa xaajo falaa layidhi xud ogaalaa nahay hadda ka hor rag aniga aan qayb ka ahay ayaa ka baxday baydhabo waxaan tagnay daafeed labaatan iyo kow maalmoodaan joognay annagoo gaadiidka arrimihiisa u soconno waxaan la kulannay taliyaha guutada iyo abaanduulka guuta lixaad waxa aan ka cabanayno dawladda dhexe waxaa wakiil uga ah guuta lixaad haddana waxaa la hoos keenay guutawaxaa la hoos keenay lixdamaad ibraahim yarow ayaa u ah taliye iyadoo saas ay tahay heshiisaan la galnay oon leenahay nafta iyo maalka amay ku badbaadaan heshiiskii aan guuto lixaad aan la galnay labaatan iyo afar milyan labaatan iyo lix milyan iyo shan boqolaa lagu soo mari jiray waxaan heshiis kula galnay in lagu soo maro toban iyo lix milyan iyo shan boqol mudday fushay arrintaas muddaa lagu meel maray arrintii xagaldaaca gashay markii ay gashay taliyihii ciidamada waa la beddelay taliyihii abaanduulkana waa la bedelay bishii siyeedaad dabayaaqadkeedii bishii sagaalaad labada kun siddeed iyo tobanka ayaan waxaa ugu tegay wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidamada waa isweynay waxaan ishelnay abaanduulka ciidamada ninka la yidhaahdo hadda joogo odaway odaway wada hadal dheeraan wada galnay waxaan tusnay dukumiinti oo aan guuto lixaad kala saxiixannay wou yaalaa referensigiisa haddaba heshiiska aan la gelayna wax nagula leeyaha ma hayne amaad ku moodiinaan islahayn wowna weydiiyey waxaad heshiisa ula gasheen sababtaas maxay tahay uuna yidhi odawaay waxaan dhahnay amaad habeen ku baridinaan islahayn ilaan haddee meel lagu baxsada ma lehe habeen barigii waa lasaaga daba yimide wuxuu noo ballan qaaday bisha tobanaad in aysan sida hadda jirta aysan jiraynin odawaay ballanti waa nooga baxyey waa raadinay waa isweynay ballanti aan lahayn inuu noogu yeedho wuxuu ka qabto una tuso wuxuu noogu jawaabo una yidhi waxaan u yeedhaa ibraahimyarow lexdamaad taliyaha lexdamaadaan u yeedhaa ibraahimyarow iyo asiga wixii ay hadalladii ay ka soo gudbiyeen nooma uusan sheegin inaan cabanno waxaa nagu kallifay haddana wax layfahoo taagan dhibaatadiyaa meeshii ka sii korortay shalay haddii aan hadalnay waxaaba noogula beddelayba midda iyo mid ka daran waxaan leeyahay ma moogo sida haddaba muxuu ahay dawladda dhexe ay doorashooyinka ay uga shaqayhayso shacabkana ha uga shaqaysaan leeyahay horta marka ugu horrayso shacabka dhibaatadiisa ha uga shaqayso doorashooyinkaba waa u muuqdaane dadka maxay ugu muuqan waayeen aan leeyahay kow waxaan leeyahay waxa dhacaayo wax lama ogyahay ma ahan halka habeen wixii dhaco waa la ogyahay madaxweynehay u tagtaa ra-iisul wasaarahay u tagtaa wasiirraday u tagtaa taliyaashay u tagtaa waxaana is leeyahay ku dilay kuuguna danli e waayo wax lama ogyahay ma ahan waxaana is leeyahay cabashadan amayba kasii daraysaan isleeyahay sababtoo ah waxaa daliil ka ah inay kasii darayso laba boqoloo baabuuro annaga deked ma qabno dekedaynna laamiga waayo maraakiibta qaadaysana baabuurtaas waayo haddii la xayiray wax la moogyaha ma ahan wax laga moogyahay oo moogaal meeshaas ku yaalla ma ahan sida aan qabo maamulay dhex yaalliin ciidamadii waayo wax dhibaatada geysanaya magafaha la sheegaya inuu dhibka keena aniga ma qabo waxaan qabaa nin askari ahaa isbaaro meesha ay u taallaa taliya u leeyahay ninkii askarigaah horta lacagta muxuu ku qaatayaan leeyahay waxaan is leeyahay wasaaradda gaashaandhigga dhibaana ka imaanin shacabkan koonfur galbeedna ma haayo gaadiidkan iyo dadka masaakiintaana ma haayo yaan la daalin yaan la maran habaabin dalka wasiirada jiro taliyaasha jiro oo ay qusayso arrimahan waayo dhibaatada jirto ma ahan wax la moog yahay waxaan is leeyahay marka xanuunka dadka wada haayo dadkan koonfur galbeed haayo dadka ma wada haayaan leeyahay sababtoo aniga kiilada sokorta ahayd baabuurkaasay saaran tahay haddii baabuurkii uu ku soo maro meesha laba kun oo dollar ku soo maro kiilada sokorta ahaydna soddon kun ay naqaysaa ma konton kun ay naqanaysaa dhibaatada dadkaanay haysaa si qaasa khaasatan waxaan is leeyahay hadalkii waa badiyey arrimahaas dawladda dhex wax ka qabato dhowr maraan u sheegnay dhowr maraan u sheegnay wax la moogyaha ma ahan hadday taliyayaasha meesha naasnuujin ay u joogeenna magafayaashana taliyayaashaa keensaday wax lala yaaba ma ahan waxaan is leeyahay arrintaas wax laga qabto wax laga qabto alla farageliyo waana ka baxay wabillahi tawfiq dadkiin uu laabka fiin bismillaahi raxmaani raxiim sida ganacsatadaba ay sheegtay kulley shirkan wuxuu ku saabsan yahay broblem ka yimid jidkan baydhabo iyo xamar isku xidho broblemkaas jidkaas waa dad badan yahay buraad iskeeda u gashay way joogtaa al-shabaab waa joogaa dawladdana ciidamadaadu meelay joogaan ganacsatadu inta kale siday kula haashaba way la haashaa dadka lala xaali waayey shalay waxaad kaga tegtay maanta aan loogu imaanayn waa dadka tuutaha dawladda wato oo la yidhi dadka badbaadiya oo difaaca oo meesha maaragtay waxaad u joogtaan nabadgelyo ayaa dadkii baabi'inaya sidii la sheegay waxaan ku cabanaynaa xukuumadda uu hogaamiyo farmaajo uu weyn yahay ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaare xasan cali khayre guddoomiyaha baarlamaanka dadka deegaankan ka soo jeeda oo gaar ahaan beelahan dhulka u badan oo digli marafli la yidhahdo xildhibaanadooda lixdan iyo kowga ah oo maaragtay dadkan u maqan oo ummaddii gadaalkooda gaajo dhammaynayso oo meel labaatan kilomitr soddon kilomitr jirta isbaarada ay taallo ayn marna ka hadlayn wasiirka gaashaandhigga deegaankan uu ka soo jeedaa baa layidhi askartiisii waa wax dadka baabi'inaya oo hadda tobanka maalmood magaalada baabuur loor sokora wadaan imaan waa sida ninka hadda igu horreeyey uu sheegayo wey waa la maqlay horaa loo maqlay toban habeen meel gaadiid konton lixdan boqol dhan uu fadhiyo waa la ogyahay dee dadka waxaaba lagu bartay dowladnimadaba midaa mid laysku danqanaya maaha siyaasad iyo doorasho iyo xildhibaan iyo mooshin lay lagu mashquulsan yahay shacabkii wax ka warqababa ma laha waxaan codsanaynaa arrintaas in hoos loo fiiriyo jidkan ummaddan unaqabataynta lagu hayo oo oo oo oo oo hataa jidkii la mari waayey masaakiin aan diyaarad raacaynin aan raaci karin oo boqol dollar maalin walba lagu qasbayo waa la codsaday si kaste waa la yeelay gabdhihii jidkan ku safraya waa iska daayeen odayaal aan waxba haysan oo aan hataa marada nuuraysa iska reebayo ayaa ku safra ayagiina waa kuwa hadda laga joojiyey baabuurtii dee kolley nolol kale ma jirtee dadkan in lucnoqabateeyo waa lagu talagalay waxaan leenahay dadkaas ilgoonni ah lagu fiiriyo oo jidkaan ha loo furo
saacay ay waa dhaaftay geesaha qabay taagan tahay arri walaay wal sheegay ugaaskanoo sheegay walgorodkaanoo sheegay mas-uulkaanoo sheegay marka cay ay dhaaftay geeso qaboo teeganta gaadiid ahaan haddii aanan ku hadal gaadiidkii sanadkii hatana dhaafi tuma ii sagaal qofa ku tirin oo daroowalaa la dilaaw jidkun lika dilaaw baabuurta farjay hata dadkiina noole isku taaben waayeelko iyo balaamayto garaafe iyo walaasaata una isku batma ishi dadki kaal baabuur buubaka bahoan jidki noo gohi gaadida ku gohi nololaana badkalma gobna badaana jidkun laaban mudoow may codsadaane khaasatan madaxweynaha ku codsadaane wasiirka dowladda ku codsadaane oo wasiirka gaashadhiga ku codsadaane ini jidkun dhibaatada ku jirta la araga wal sheegay wal sheegay wal sheegay hadalna madil sheega may fayle ini waluku wabad waluku rahan jidad badanaa furan jidkii jawhar maraa ilaa iyo meel ila argaa furanyi heego hobolkuba beledweyne ilaa gaalkacay ilaa guri kaama dambeey furunta imtixaankun lamadun tuulo dhatiyo kudhii waana deegaankiina etinde deegaankii kaanona nihaysada horta dadow ogaadad afgoo ii dhaafa dhatiyo hoobad dhuldigil iyo miraflan hayna isin og isin caddeeysan marka unuma er fadnay walaay una sheego fadnay oo dhogni yaraadan hore lahaan sheegay doo madii la sheego us cusub yaa yaa nuxur leeyi laakiin doo hobol kana nago kana naga lakana naga kana naga wal nuxur le leeyi ma la arga wal nuxur dhaafti dadki yala dhammaayo hay umuddo gotti una qabateen rasna ee la kaxaay waana may ay taqaasanaa inay xukuumaddaba ogolo may weele ciidan ahayna una militari ha marni ciidankun hooba la dareema dowladdii wasaaradda gaashaandhigga may waha guuto kale fiica washeenas wala dardaarmay may laray guutadaas sada nagatay isin nagateen jidkun hooba roogdan fadaasan hooba lara ama dheera walaa un dhamaado fadan malan jeeda may codsadaane oo toban jeer codsadaane oo konton jeer codsadaane in jidkun dhibkunka jarna niil arago oo dowladda aragdo oo maamul goboleedkii kaana arag dadka la dhammaayo dadkii kiun madii xukuumad lay sheegataano wasiir lay sheegataano madaxweyne lay sheegataano un ahaan la etin rayd la etin horta adduunya dhibaataya taasun eeda nusqaan mayrun in kahayt may codsadaane jidkun dhibshay niibadaday niibadaday niibadaday sabar dhaafnaya kow ilaahay roogilay gurnay shufeerkaanoo la dili owlaadano balaantanoo la kufsadahoy ardaanoo la kufsadahoy walwelbii la suubiyahoy jidkun haddii xukuumad rasmee jarto xukuumadee tiin maysin ku codsaanayn jidkun afjeebilin oo saar wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijka kulankii idaacadda warsa magaalada baydhabo iyo intaa ka gebagabeeyeen anoo bishaar meysina darersiya intideed un kulmaana kakadlimade saasiyana amaanaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warinaysiin ku tabaana tukumada kaalimooyinka heesa
Yeah.